Tababar xirfada warinimo kor looga qaaday ku dhawaad labatan gabdhood oo ka shaqeynaya warbaahinada magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabelle, yana gowdii magaaladaasi Jowhara. Tababarka ayaa waliba qabanqaabiyay Wasaaradda Warfaafinta Hirshabelle oo kaaladaasa Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Furitaanka tababarka ayaa waliba ka qayb galay xubno ku dareer Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Soomaaliya iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Hirshabelle. Walibana tababarka xoog sheegayay sidii loo xoojin lahaa aqoonta gabdho ka jara warbaahinta. Ugu-horeyntii, xubno ku dareer Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku hadlay muhiimadda laga-qabsiga tababarka.
dowladda ama dowlad goboleedyada laftoodan inaan ku dhiirigelino dowlad federaal ahaan in maaragtay gabdhihi ay wax la qabtaan la shaqeeyaan sare u qaadaan aqoontoodii isla markaana meelaha ay ayaga mas-uulka ka yihiin ugu yaraan dhiirigeliyaan gabdhaha inay marka kor loo soo qaado oo agaasimayaal iyo madax ay noqdaan doorka kaasuu ahaa marka maamulladoo dhan waa soo marnay kana marka kii ugu dambeeye ah oo keliya meesha loogama hari doonee waxaa la rabaa gabdhihiina inay horumar sameeyaan insha allah isla markaana tababar tababaro kaloo dheeraada inta karaankeenaana aan aan usii wadi doono isaba tababarkaas oo ku saabsan doorka gabdhaha maamulka hay-adaha warbaahinta guud ahaan ama kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa dowladeed runtii sidaan ognahay gabdhaha soomaaliyeed dalkeenu intuu burburka jiray iyo ilaa haddaba wuxuu ka taagan yahay oo ka nool yahay waa gabdhaha soomaaliyeed oo kaalin weyn ka qaatay jiritaanka qoysaska soomaaliyeed sidaas darteed waxaan jecelnahay maanta tababarkan la idiin furayo annagoo og kaalintiina aad kaga jirtaan bulshada in kaalintaas iyo khibraddiina iyo aqoontiina lasii kordhiyo doorkaad ku lahaydeen bulshadana ay noqoto mid lasii kordhiyo oo si aad sii lagadbaartaan aqoonta iyo xirfadda aad meeshaan ka qaadan doontaan muddada saddexda maalin tababarka u socon doonana mid bulshada aada gaarsiisaan ugu adeegtaan sidii dalkuna uu ku gaari lahaa dal horumar dal horumarsan uu noqon lahaa inaad sidaad ugu sii shaqeyn lahaydeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka hirshabelle mudane cabdishakuur cabdulaahi axmed yaa furay tababarka walibana uu sheegay in ahamiyadda gaare in lata in aqoonto gabdho saxaafadda ka jara korlanqaada tababarkan waxaa iska kaashanaya qabashadiisa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hirshabelle iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ujeedada tababarkana wuxuu yahay in la tayeeyo aqoonta warbaahineed ee gabdhaha wariyaasha ah sidoo kalena la siiyo tababaro la xiriira fursado ay qayb uga noqon karaan maamulka warbaahinta oo aan ognahay inta badan in ay gabdhaha ku yaryihiin waxaa kaloo tababarkan xoogga lagu saari doonaa ama diiradda lagu saari doonaa insha allah in gabdhuhu ay noqdaan kuwo iskood wax soo saarayaal u ah oo ama barodiisaro ah oo barnaamijyo soo saara ama iyaga yani wax iyaga ka yimid lagu hago warbaahinta insha alla